بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة ciwaanka muxaadaradan sidii horeyba loo sheegay waxa weeye macaalim fi طariiq الjanة wacaqabaad astaamaha jidka jannada loo maro iyo waxyaalaha caqabaadka ah ee ruuxa jidkaa haya ku keeni kara hakashada ama jidkii inuu ka leexdo keeni karayo jannadu walaalayaal waa gaayada ama ujeeddada dadka mu'miniinta ay u nool yihiin ama u shaqaynayaan ama ay u dadaalayaan sidaad ogsoon tihiin noloshan aan dhex joogno waxaa ka horreysay jirid la-aan baa ka horreysay maynaan jirin adduunyadan waa layna keenay waa layna nooleeyey noloshan hadda aan ku nool lahay iyaduna mid sii jiraysa ma aha degmadan aan degannahay mid lasii deganaanayo ma aha waa mid laga guuri doono waanan hubnaa in laga guuri doono shaki kuma jiro markii laga guuro degmada la degi doono waa degmada qabriga wey qabrigu waa degmada ku xigta midda adduunyada degmada qabrigu iyaduna mid joogtaa ma ah oo daa'im ah iyadana waa laga guuri doonaa degmadii rasmiga ahayd baa loo guuri doonaa degmada rasmiga ah ee inoo dambaysa ayay dadku laba u qaybsami doonaan laba guri un baa la kala geli doonaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciid kooxna waxay gelayaan ilaahay subxaana watacaala meeshii naxariistiisa oo jannada ah kooxna waxay gelayaan ilaahay cadaabkiisa subxaana watacaala iyo naarta allah subxaana watacaala inaga badbaadiyey meesha kama dambayste marka hoyga kama dambayste inoo dambeeya ama waa janno ama waa naar iskuma wadno marka qorshaheennana ma aha talagalkeennana ma aha inaan ilaahay naartiisa galno subxana wa tacaala iyo cadaabka laakiin waxaa inoo qorsho ah oo inoo talo ah oo aynu hunguriyeynaynaa oo damaaci inagaga jiraayo rajaynaynaa inaan ilaahay jannadiisa gallo subxana watacaala waa yididiilada uu ruux kasta oo aakharo rumaysan uu yididiilanayo wey laakiin yididiilo keliyata wax kuma soconayaan laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab bu rabbi ihi subxana watacaala saad idinku rabtaan arrintu noqon mayso ahlulkitaabku say rabaanna noqon mayso man yacmal suu-an yujza bih ruuxii xumaan sameeye waa lagu abaalmarin ruuxii wanaag sameeyena waa lagu abaalmarin rabitaankaaga aada doonayso janno keliya kuma filla sax janno waad rabtaa laakiin rabitaankaaga keliya ma ku gaadhaysaa maya haddaad doonayso masalan xoolo doonayso ood jeceshahay inaad taajir noqoto doonidaada keliya ma ku filan tahay inaad taajir noqoto mise shaqay kaaga baan tahay iyo inaad dadaal bixiso dadaal bay kaaga baan tahay sababkii inaad la timaaday u baahan haddaad doonayso inaad carruur dhasho inaad carruur dhashaay doonidaada keliya kuma xidhna waxay u baahan tahay inaad sabab la timaado dadaal bixiso ilaahayna qadaro inaad carruur dhasho wix kastaa oo la samaynayaay sabab buu u baahan yahay sabab buu leeyahay man kaana yuriidu alaakhirata wa sacaa laha sacyaha wa huwa mu'min bu alla yihi subxana watacaala ruuxii aakharo doonaya oo janno doonaya dadaalkeedii iyo camalkeediina la yimaada dadkaasaa jannada iskale doonaya keliya lama dhigo janno waa la wada doonayaa laakiin doonid keliya maaha janno aada doontide waa inaad camalkeedii iyo sacyigeedii iyo jidkeedii qaadaa la doonaya haddii kale waan rabaa keliya ku heli mayso waan jeclahay keliyatana ku heli mayso rajaan ka qabaa keliyatana ku gaadhi mayso dadaal bay bahanta haayada iyo marka walaalayaal hadafka aan higsanayno taargetka aan leenahay waxaa ugu muhiimsan ilaahay jannadiisa iyo rabihiisa inaan gaadhno subxana watacaala ta ugu muhiimsan taa wey waxyaabahan kale oo dhan waa wasaa'il aan qiimo lahayn wasaa'il bay noqonayaan ahdaaf yar yaroo hoosay noqonayaan laakiin qasadka ugu weyn ee ugu qiimaha badan waa inuu addoonku jannada ilahay gala subxana watacala cadaabkiisana ka badbaado taasi marka waxay u baahan tahay waxyaalo badan oo qaaliya in la bixiyo shaygu hadduu qaali yahay shay qaaliya lagu gataa isagoo qaali ah qiimo rakiisa ku heli mayso jannada ilaahay rakiis maa waa qaali sida nabigeenu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh man khaafa adlaj wman adlaja balaga almanzil alaa ina silcat allahi haaliya alaa ina silcat allahi ljana buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh ninkii cabsanayaay wuu guureeyaa oo habeenkii buu socdaalaa ruuxii habeenkii socdana meeshuu rabay buu gaadhaa war ilaahay badeecadiisu waa qaali badeecada ilaahayna waa jannada buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh badeecada ilaahay waa qaali hadday qaali tahay maxaad ku gadan kartaan shay agtiina qaali ka abaad ku iibsan kartaan si rakiisa lagu heli maayo ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna alla subxaanahu watacaala wuxuu gatay dadka mu'miniinta wuxuu ka gatay janno naftoodi iyo maalkooda ayuu la wareegay waxa uu siiyeyay ka gateenna waa jannadiisa waxaad haysato maxaa ugu qalisan waxaad haysato oo aada milkido naftaada xoolahaaga waa labadaad ugu jecesha waa labada agtaada ugu qalisan labadaa qaaliga ah haddaad hurto unbaa ilaahay subxaana watacaala aada janno ka gadan karto rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay rabbi wuxuu ka gatay mu'miniinta naftooda iyo xoolahooda muxuu kaga gatay jannuu kaga gatay rabbi subxana watacala waa qaali marka shay rakiisa maaha jannadii marka walaalayaal waxay u baahan tahay tillaabooyin inuu ruuxu qaado dadaal in la yimaado jidkeedii inuu ogaado jidkeedii uu qaado ilaahay subxaana wa tacaala uu kaashado wa ilaa si fudud lagu gaadhi maayo waa shayga qaaligaa allah uu diyaariyey degmada uu ku talagalay inuu wax ku karaameeyo addoommadiisa ku maamuuso intuu jecel yahay uu geliyo wax walba uu ku diyaariyey rabbi subxaana wa tacaala wax kastoo naftiinu jeceshahay buu meeshaa ku diyaariyey wax kasta ood rabtaan halkaasay diyaar ku yihi haddaad waxaad cuntaan u baahan tihiin hadday cabbitaan tahay hadday shahwo gudasho tahay hadday faakihaysi tahay haddii ay tahay waxay ishu qabato ku qabowsato ishu ku raaxaysato yacni wax kasta oo aad adiga rabto oo naftaadu ishtihayso jeclaysato meeshay taallow waa meesha markaad tagto wixii dhib adduunka ku soo gaadhay oo dhan aada halmaamayso nin baa la keenayaa maalinta qiyaamada nebigu siduu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadkii adduunyada joogay ee mu'miniinta ahaa ee muslimka ahaa ninkii adduunka ugu dhibaato badnaa baa la keenaya waa nin silic oo dhan dhamaystay silic oo dhan adduunka intii joogay buu silic oo dhan dhamaystay caafimaad ma haynin xoola ma haynin hoy ma haynin caruur ma haynin dhib oo dhan imtixaan oo dhan baa adduunka ku haysa laakiin muxuuha muxuu lahaa iimaan run ah ayuu lahaa maalinta qiyaamadaa la keenayaa sida nabigu sheegay sal alay wasalam markaasaa jannada la dhex gelinaya hal baa hal mar baa jannada la mukuursiinaya la dhex gelinaya markaasaa waxaa la leeyahay weligaa wax dhibaataa ama baas ah weligaa ma ku soo maray markaasuu wuxuu leeyahay weligay wax dhibaataa ima soo marin buu leeyahay walu fiirsada ilah baan ku dhaariy hal mar oo jannada la dhex geeyey waxay halmaansiisay wixii dhibaato adduunyada uu ku soo maray oo dhan ninkii xumaa oo ahlunaarka ahaa oo gaalka ahaa ayaa la keenayaa maalinta qiyaamada ninkii ugu barwaaqo badnaa adduunka ugu raaxo badnaa gaalada baa la keenaya ugu caafimaad badnaa ugu xoolo badnaa ilaahay subxaana wa tacaala uu yani wax walba u dhiibay ninkaasaa la keenaya naartaa la dhex gelinayaa buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh naartaa la mukuursiinaya markaasaa waxaa la leeyahay weligaa wax barwaaqo ah iyo wax raaxo ah weligaa maku soo mareen weligay barwaaqo iyo raaxo toona mana arkin mana uranin ba odhanaya u fiirsada hal mar oo cadaabka laisdhex geliyey waxay ku halmaansiinaysaa waxaad soo martay oo dhan maxaad barwaaqo soo martay oo raaxo soo martay oo xoolo soo martay oo caafimaad soo martay oo wixii oo dhan hal mar baad ku halmaamaysa degmada qiimaha badanee marka walaalayaal rabbi subxaana wa tacaala uu dadka akhyaartiisa ku talagalay inuu ku maamuuso degmadaas iyo daartaasi waxay leedahay jid loo maray leedahay jidka loo qaadana calaamaduu leeyahay iyo astaamo lagu garto kulligeen jannaan wada doonaynaa shaki male laakiin in badanoo inaga inaga mida wuxuu ka dhacsan yihiin ama ka khaldan yihiin ama ka yani waxa weeye ka khaldan jidkii jannadaa lagu gaadhi lahaa ee loo mari lahaa laakiin kulligeen qalbiga waa ka wada jecelna waana doonaynaa inaan janno galno qaar badan laakiin waxaa ka khaldan bariikii ay u mari lahaayeen ilaahay jannadiisa subxana wa tacala iyo naxariistiisa u mari lahaay kuma dheeraanayo dhowr qodob baan doonayaa inaan ka tilmaamo jidkaas astaamihiisa lagu garto ee lagu yaqaano jidka jannada loo maro astaanta koobaadi waxa weeye aliimaanu billahi tabaaraka wa tacaala in allah uu ruuxu rumeeyo shay kasta oo inaad rumayso lagu amrayna aada rumayso iimaan dhab ah oo qalbiga ku jira afkuna ku dhawaaqo xubnuhuna fuliyaan iimaan dhab oo noocaasa inaad la timaado haddii iimaankaa la waayo janno xaaraan bay kaa tahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis saxiixa ayaa wuxuu ku yidhi rabbi jannada wuxuu ka xarimay ruuxii gaalnimo ku dhinta ama shirki ku dhintay rabbi jannada waa ka xarimay xaaraan bay ka tahay qur-aankana rabbi wuxuu ku yidhi man yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar ruuxii gaalnimo iyo shirki ku dhinta oo tawxiidka gafa allahu subxaana watacaala jannada wuu ka xaaraameeyey hoygiisuna waa naarta kow horta waa iimaanka maalintii ay soo degtay suuratu tawba bilowgeeda soo degtay nebigu sal alay wasalam rag buu diray oo maka u diray waa sanadkii sagaalaad maka ragga loo diray qodobo dhowraa loo sii dhiiboo la yidhi dadka xajka isugu imaanaya gaadhsiiya waxaa ka mid ahay sanadka wixii ka dambeeya mushrik ma soo xajin doono waxaa ka mid ahay kacbada ruux qaawan dib dambe uma dhawaafi karo waxaa ka mid ahayd naf aan mu'minad ahayn janno geli mayso ee ku talagala nabiga sal alay waslam ogeysiisku sii dhiibay ee dadkii xajka isugu yimid la gaadhsiinahay bay ka mid tahay iimaanku waa furaha jannada laa ilaaha ila allah iyo inaad rumayso ood u hoggaansanto oo qalbigaaga gashato oo xubnahaagu u hoggaansamaan ood cafka kaga dhawaaqdo taasaa waxay tahay furaha jannada taasi waa asaaska koobaad wey oo macnaheedu waxa weeyaan yahuudi ilaahay janno uguma talagelin nasraanina ilaahay janno uguma talagelin majuusina ilaahay janno uguma talagelin yacni cid kalena ilaahay janno uguma talagelin jannada midabna laguma bixiyo dhalashana laguma bixiyo yacni derajo iyo magacna laguma bixiyo jannada waxaa lagu bixiyaa ictiqaad iyo camal baa jannada lagu bixiyaa maxaa qalbigaaga ku jirood rumaysnayd taasaad ama jannada ku mudanaysaa ama aada ku waayeysaa waa qodobka koobaad qodobka labaad waxa weeyaan ruuxa jannada gelayaay astaanta uu leeyahay waxa weeyaan waa ruux garanaya allah subxaana wa tacaala wixii u dhoweynaya iyo waxa ka fogeynaya alcilmu naafic aqoon wuxuu u leeyahay oo garanaya siduu rabbigii u caabudi lahaa wixii diinta ka saarahayay iimaankiisa waxa kordhinaya siduu salaada u gudan lahaa laa ilaaha ila allahu macnaheeda shuruuda ay leedahay waxyaalaha buriya wixii diintii ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala buu garanaya wax ka garanaya hadduu salaada tukanayo wuxuu u tukanayaa qaab waafaqsan ilahay sharcigiisa subxaana wa tacaala hadduu soomayo soonkiisu wuxuu waafaqsan yahay sharciga rabbi subxaana wa tacaala hadduuse ka bixinayo cilmi buu ku salaynayaa waa wuu garanayaa wuxuu garanayuu gudanayaa haddii uu xajinayo wuu garanayaa qaabku u xajin lahaa isagoo garanayuu xajinayaa shaygu asaas waxa u ah in cilmi iyo garasho lagu saleeyo jannada astaamaheeda ugu jidkeeda astaamaha ugu waaweyn waxaa ka mid a alcilmu naafic cilmi naafic waxaa la yidhahdaa markuu cilmigu u yahay cilmiga kitaabka iyo sunada nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh kaasaa la yidhahdaa cilmiga naafica inay saas tahay maxaa kutusaya waxaa kutusaya laa ilaaha ila allah waxaa ka horeeya cilmi baa ka horeeya salaada cilmi baa ka horeeya sakada cilmi baa ka horeeya xajka cimli cilmi baa ka horeeya shay kasta ruuxa muslimka ah intuusan samaynin waa inuu aqoonteedii yeesho qur-aanka rabbi wuxuu ku yihi subxaana watacaala faaclam annahu laa ilaaha ila allah waxaad ogaataa ood barataa cid xaq lagu caabudo inaysan jirin alla mooye laa ilaaha ila allah maxaa laga hormariyey faclam cilmi yeelali baro oo ogow barashadaa ka horeysa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah waa meeshii waa kelimadii islaamka lagu soo gelayay waa kelimadii asaaska u ahayd diinta islaamka waa furihii jannadaba lagu furanayo wey laakiin ayada waxaa ka horeysa laa ilaaha ila allahu markaad leedahay waa inaad garanayso maxay macnahaasi yahay maxay maxay ka macnata laa ilaaha ila allah macnaheedu muxuu yahay maxay ogoshahay maxay diideysaa shuruuddeedu maxay tahay meeqa tiir bay ku taagan tahay maxaa burinaya ilan intaad wayse qaadato waysada waxbaa buriya salaada waxyaalaha buriya laa ilaha ila allahuna waxyaalaha buriya waxaa laga yaabaa maanta dhan laa ilaha ila allah inaad ku hayso haddana aada samaynayso laa ilaha ila allah waxyaalihii burinayay ruux tukanaya oo salaad ku jira haddana salaadii wax burinahaya samaynaya ma salaad baa u jirta maya salaad uma jirto faclam anahu laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah cilmiye oo cilmi ku sale oo ruuxa muslimka waxaa la doonayaa allahu subxaana watacaala baa walaalayaal idin siiyey ama ina siiyey garashada ina siiyey caqliga isagaa ina siiyey qalbiga isagaa ina siiyey indhaha iyo garaadka isagaa ina siiyey xubnahan ilaahay baa bixiyey subxana watacaala muxuu ilaahay kuu siiyey inaad allihii ku abuurtay ee kugu kuugu deeqay inaad ku barato maxaad ilaahu raalli ka tahay maxaadan raalli ka ahayn maxaad jeceshahay maxaadan jeclayn maxaad igu jeclaanaysaa maxaadse ugu nacaysaa maxaan kuugu soo dhowaan karaa maxaanse kaaga fogaanayaa waa inuu ruuxu allahii subxaana watacaala abuurtay xubnahana siiyey intuusan meel kale la aadin oodan shaqo adduunya ku gelin oo aadan ku kasbanin oodan si kale ugu intifaacin marka ugu horrayso horta allihii ku siiye ku baro allihii ku siiye ku aqoonso xaggeebaad ka aqoonsan kitaabkuu kuu soo dejiyey waaka hortaadu yaalla rasuulkuu kuu soo diray dhaxalkiisii iyo axaadiistiisii baa hortaada taalla maxaa lagaaga baahan yahay dadku baraad wakti walba heli kartaa maxaa lagaaga baahan yahay wakti yar unbix wakti gaaban ma heli kartaa wakti gaaban oo ilaahay afar iyo labaatanka saace uu ku siiyeya intaad qorshayso jadwalayso wakti gaaban bixi arrintii kuugu muhiimsanaydee casaaska ahaydna kaale u imow laakiin waxaa nasiib darraa walaalayaal aada nasiib xumo u ah inay muslimiintu maanta qodobkaaba aynaan dan weynba ka lahayn uusan inaba weyneyn macno weyn ku fadhiyin haddaan cibaadaysanayno cibaadaadkeenna waxa weeyaan waan arki jiray sidanaa la samayn jiray hooyihi aabbaan sidan ka soo gaadhay laakiin xaggeed ka akhriday xaggay ku taallaa qaabkee loo sameeyaa dadka intooda badan mana garanayaan danna kama yidhaah bal waxaa laga yaabaa jumhuurta faraha badan ee fadhida meel fogba haddaan la aadin maanta haddii la yidhahdo war laa ilaaha ila allah meeqa tiir bay ku taagan tahay macnaheeduse muxuu yahay inta badan inaysan garanin baa laga yaaba ya ma saasaad rabtaan ilaahay in loogu tago subxana watacala oo janno aad kaga rabtaan saasaad janno kaga doonaysa maxay jawaabta noqonaysaa rabbigaa markaad hortagto ku yidhaahdo addoonkaygiyo waan kuu nimceeyey waan ku abuuray caqli baan ku siiyey indhaan ku siiyey garashaan ku siiyey rabbigaabaad hortaaganta maxaad ku samaysay maxay noqonaysaa jawaabtaada ilaahu adduunyaan ku bartay waan ku shaqaystay brofesor baan ku noqday injineer baan ku noqday dhakhtar baan ku noqday yacni waxa weeye caruur baan ku dhalay war lagaa yeelaya maaha warkaa waraad ku baxsanaysa maaha rabbigaa subxaana wa tacaala xubnahan wuxuu kuu siiyey awalan aniga ibaro waa nasiib xumo tilmaanteennu inay noqoto tilmaantii gaalada ilahay ku sheegay subxana wa tacaala yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can ilaakhirati hum kaafiluuna bu alla yihi subxana wa tacaala adduunyada muuqaalkeeda gaaladu way yaqaanaan laakiin aakharo way moog yihiin buu rabbi subxana watacaala sid aakharo loo maro iyo si ilaahay loo caabudo iyo janno si loo raadiyo gaala ma taqaanuu rabbilahi subxana watacala waaba moog yihiinba kama warhayaan laakiin adduunyada yaqaanaan oo xariisiin ku yihiin oo ay aqoonteeda garanayaan oo maamulkeeday garanayaan oo sida loo hormariyay garanayaan oo sida looga midho keenay garanayaan gaaladu ilahay subxana watacala ku tilmaamo soo nasiib xumo ma aha adiga inaad noqoto yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya adduunyada waa yaqaanaa suu u shaqaysan lahaa waa yaqaanaa siduu u kasban lahaa waa yaqaanaa wahum can ilaakhirati hum kaafiluuna aakhara laakiin waa moog yahay oo waxuwa kama warhayo xadiis saxiix oo nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhna wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yihi sal lla alay wasalam ina allaha yubgidu kulla caalimin biddunyaa jaahilin bilaakhira ilaahay wuxuu necab yaho u cadhoodaa ruux kasta oo adduunyadana aqoon iyo cilmi u leh aakharana jaahilka ah ilahay waa neceb yahay subxana wa tacala ma jecla astaanta addoon kale ee haddana raalli ku ah ee ku qanacsan ee doonaya inuu jahli ku dhinto ilaahay waa necab yahay subxaana wa tacala ilahay muxuu jecel yahay rabbi wuxuu jecel yahay addoonka dadaalkiisa koobaad uu noqdo bal horta inuu rabbigii barto kitaabkii ilaahay soo dejiyey barto axaadiistii iyo dhaxalkii nebi maxamed barto markaa kadibna yani wixii dhaqanee markaa kadib ku xejiy aqoontu marka walaalayaal waa asaas jidka jannada haddaad doonaysaan waa inaad aqoon ka bilowdaan oo barasho ka bilowdaan haddaad janno doonaysaan hadday janno doon dhab inaga tahay aqoontu asaasibay u tahay rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin baa agtiisa ku tukaday xadiis saxiixaynka iyo keyrkooda ku yaalla nin baa nebiga agtiisa ku tukaday sal alay slam salaadii markuu dhammaystay ayuu soo tegay oo markaasuu nebiga u yimi sal alay wasalam wuu salaamay nebigu salaantii markuu ka qaaday kadib wuxuu ku yidhi irjic fasalli fa inaka lam tusalli buu nebigu sal alay slam kac noqo salaada ku noqo tuko maadan tukanin waxba maadan tukanin buu nebigu ku yidhi sal alay slam salaadii buu ku laabtay wuu tukaday haddana wuu soo noqday markuu salaaddii dhammaystay nebiguu salaamay sal alay wasalam nebigu salaantii markuu ka qaaday kadib wuxuu ku yidhi irjic fasalli fa inaka lam tusalli salaadii mar labaad ku noqo oo tuko waxba maada tukanin waa laabtay oo haddana salaaddii buu dib u galay salaaddii mar saddexaad markuu tukaday buu soo noqday oo markaasuu nebiga salaamay sal alay wasalam nebigu wuxuu ku yidhi salaantii markuu ka qaaday kadib waxba maadan tukanina kac salaadii ku noqon markaasuu wuxuu yihi rasuul allow aniga intaasaaba iga tabar ah salaadba intaa un baaban u aqaanaaba wax kaloon ka garanba mama jiraba sidaasaan u tukadaa ee wixii iga khaldan ibar wixii iga khaldan ii sax buu yii markaasuu nebigu sal alay waslam u bilaabay salaada saa yeel allahu akbar ku gal saa u tuko meeshaa ku xasil ragcad dhan salaadii o dhan buu nabigu baray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ujeeddadan ka leha xadiiskaasi waxay tahay ilahi baan idinku dhaariya u fiirsada ninkaasi waktigii nebi maxamed buu nool yahay waa nin saxaabi ah rasuulka saxaabadiisii buu ka mid yahay salaad buu tukaday salaad buu tukadayna waxaa la yidhi waxba kama jiro waxba kama jiro dad badan oo maanta salaad tukanaya salaadooduna ayna cilmiyeysnayn soo macnaheedu maaha salaadiina waxba kama jiro macnaheedu waa saas oo ninkii saxaabigaaba hadduu nebigu yidhi salaadaana waxba kama jiro limaada lianna shareecadayna waafaqsanayn waad khaladay maadan cilmiyeynin adoon baranin baad iska gashay sidaas daraaddeed adiga iyo ninkaas saxaabiga ah haddii cidun la dhahayo salaadaadu waa iska saxsanta isagaa la dhihi laha waad ka siixan jirta adig bal xadiis saxiixa nabigeena waxaa kaga sugan sal alay waslam inuu nabigu yidhi nin waxaa jira lixdan sano tukanayay hal salaadana ilahay uusan ka aqbalin subxana wa tacala wal u fiirsada ilahi baan ku dhaariya lixdan sano ayuu tukanayay hal salaada isagoo laga aqbalinna ilahay baa u tegay subxana wa tacala limaada wuxuu nabigu yihi sal alay wasalam rukuucduu mar hagaajinahay oo sujuuddaa ka khaldanayd marna sujuudduu hagaajinayo rukuucdaa ka khaldanayd mar waxaad dhici karta faatixadaa ka khaldanayd mar ataxiyaadkaa ka khaldanaa cimrigiisii lixdankaa sano wuxuu ku dhammaystay isagoo salaadiisa uun wax ka khaldan yihiin hal salaadoo saxba ilahay unama tegin subxana wa tacala maxaa lagu samaynaya kaasoo kale idinla sooma tacab khasaarin tacab khasaar hadduu jiro ninka tacab khasaare waa ninkaa wey ya waxaan marka idin leeyahay walaalayaal cibaadaadka aada samaynaysaan ee ilaahay ugu dhowaanaysaan hala cilmiyeeyo oo diinta barashadeeda ku dadaala oo rasuulkeenu sal alay wasalam wuxuu yihi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ninkuu ilaahay khayr la rabo diinta ayuu fahansiiyaa lama dhihin ninkuu ilaahay khayr la rabo xooluu siiyaa ninkuu ilaahay khayr la rabo caruur buu siiyaa ninkuu ilaahay khayr la rabo hanti buu siiyaa lama dhihin ninkuu ilaahay khayr la rabo caafimaad buu siiyaa lama dhihin ninkuu ilaahay khayr la rabo diintuu fahansiiyaa waxaa laga fahmayaa ninkaan ila ninkuusan ilaahay khayr la rabin diinta fahankeeda iyo barashadeeda la garab mariya waxaad arkaysaa wax yar meel ilaahay diintiisa lagu sheegayo maba fadhin karaba maba fadhin kara naftiisuma ma ogolaba markaba waxaad arkaysaa isagoo intuu kabaha qaatay oo dabada jasaftay oo caracay ordahayaad arkaysa laakiin muxuu heli karaa wuxuu heli karaa intuu meel fadhiisto qaab lagu cunhayo inuu fadhiyo lix saac toddoba saac labiyo toban saac inuu fadhiyo heli karaa meel fadhi kudiriroo lagu sheekaynayo intaasuu fadhin karaa maxaa ku dhacay mataqaanaan habaar baa ku dhacay oo inkaar baa ku dhacday oo ilaahay baa khayrkii gara mariyey khayrkii baa laga qadiyey saas daraaddeed ruuxa mu'minkaa ee muslimkaa ee janno doonaya asaas waxaa u ah inaad janno heshaan inaad diinta ilaahay barataan subxana watacaala kitaabkan ilaahay bilaash uma soo degin sunnadii nebi maxamedna bilaash ugama tegin idinkaa laydinku talagalay inaad barataan oo qaadataan laydinku talagalay waa dhaqankaagii waa noloshaadii waa jidkii ilaahay ku gaadhsiin lahaa subxaana watacaala barashadu marka walaalayaal waa asaas waana tiirka ugu asaasisan tiirarka ilaahay kuu geenaya subxana watacaala jannadiisana aad ku helaysa qodobka labaadi wuxuu yahay qodobka saddexaad waa alcamalu asaalix alcamalu asaalix camal wanaagsan oo ilaahay sharcigiisa waafaqsan inuu ruuxu la yimaado oo cilmigii uu bartay uu dhaqan geliyo camalu saalix markaan leeyahay waa inaad diinta ilaahay u qaadato si buuxda u qaadato si buuxda waa inaad u dhaqan geliso oo aydaan u qaadanin ilaahay maxaad naga rabtaa xilliyada qaarkood u masaajidda imaada ma aha saas allah subxaana wa tacaala wuxuu doonayaa noloshaada oo dhan inuu isagu maamulo ilan isagaa ku leh yaa ku abuurtay adiga sidaadaba allah baa ku abuurtay kii ku abuurtay unbaa kuu talinaya niyaad qabtaa oy kula tahay markii lagu abuurahayay alla cid aan ahayn inay kula abuurtay ma ma rumaysan tahay maya keligii baa i abuuray haddii keligii uu ku abuuray taladiisa ogolow keligii inuu kuu taliyo oo naftaada u taliyo oo xoolahaaga u taliyo oo gurigaaga u taliyo oo dhaqaalahaaga u taliyo oo siyaasadaada u taliyo bulshadaada u taliyo talada ilaahay ogolow subxana wa tacala alaa lahu alkhalqu waalamru alla subxaana wa tacaala abuurka isagaa iska leh maadaama uu abuurka leeyahay amarkana isagaa iska leh abuurka isagaa leh amarkana isagaa allah subxaana wa tacaala marka sharcigiisa inaynu qaadanno oo dhaqan ahaan u qaadanno oo qaybihiisa kala gedisan inagoo qanacsan aan qaadanno oo aynu fulinno ayadana waa tillaabada ku xigto hadde waxa weeye iimaan uun qalbiga ku laadan oo sheegasho ah waa iimaanka munaafiqiinta dad badan baad arkaysaa wax ilaahay uu ugu dhowaado oo camala ku arki maysa noloshiisoo dhan waxay khilaafsan tahay ilahay sharcigii subxana wa tacaala haddana maca daalika saasuu janno ku doonaya wuxuuba rumaysan yahayba jannada in dhalasho lagu helayo aniga soomaali baan ahay muslim baan ahay bulsho islaam baan ka soo jeedaa ummadda nebi maxamed baan ku abtirsadaa sidaas salaadeed jannadu waa iska waa iska heli doonaa wax ilaahay qoray wey kule waa la iska heli doonaa buu kuley wax ilaahay qoray wey jannadu laakiin jannada jid loo maray leedahay jidkeedii haddaada marinna ma gaadhin ma ad helin marka diinta in dhaqan ahaan loo qaato yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaasa war diinta gala idinkoo idin diinta wada gala walaa tattabicuu khuduwaati shayطaan tillaabooyinka shaydaankana ha raacina idinkoo idin diinta wadagala waxaa laga wadaa qaybahaagii kala gedisan noloshaada qaybaheeda kala gedisan ilaahay diintiisa soo gelin naftaada diinta ilaahay soo gelin cibaadadaada ilaahay diintiisa soo geli caqiidadaada ilaahay soo geli diintiisa kitaabka iyo sunnada soo geli dhaqaalahaaga soo geli qoyskaaga soo geli dawlad iyo siyaasad haddaad ku jirto soo geli udkhuluu fi silmi kaafa idinkoo idhaa kala hadhina lama ogola lugna banaanka ii oolaysaa aniga lugna waa soo dhex gashanay say soomaalidaba jugleyda aniga ciyaarta lugna waa gashanaya lugna banaanka ii oolaysaa hadday xumaatana lugta kalena waaba kala baxayaaba ma soconayso waxaa soconaya ma ma qaybsami karti allah subxaanahu watacaala ma uu ogola inaad ka dhaxayso sharciguu soo dejiyey iyo sharci kale kuma wada maamuli karo adiga lama mid ama allah ugo haddaad u gu'i weydo hadda waxa weeyaan ciddii kale ee aada sharcigiisa iyo nadaamkiisa qaadato ayaa kuleh ilahayna waxba kugu fali maayo subxana watacala ana akna shurakaa'i can ishirki buu alla yidhi subxana watacala aniga wax la wadaago waa ka maarmaa anigiyo khalqigaygana wax nagama dhaxayn karaan haddii gurigaaga dastuurka sharcigana aada wax kaga dhaqanto nadaamyo kalena aada ku maamusho kii ilahay meesha waa ka baxaya ilahay waa kaa tegaya macana rabbi subxaanahu watacaala iyo khalqigiisa wax kama dhaxayn karaan marka diinta soo gala waxaa laga wadaa diintii qaar laga taga male wax qaybsamtana ma aha afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin war diinta qaarna ma ku gaaloobaysaan oo ma diidaysaan qaarna ma ogolaanaysaan fama jazaau man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi lxayaati dunya wa ywma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab wama allahu biqaafilin cama tacmaluun dadka ilaahay diintiisa qaarna ka taga qaarna qaata abalkoodu adduunka markay joogaanna waa inay dulloobaan aakhare hadday tagaanna waa inay cadaab ilahay naartiisa galaan subxaanahu watacala walaalayaal marka si buuxda ruuxu waa inuu ilaahay diintiisa u ogolaado u aqbalo waxaan marna aan la ogolaan karaynin inaad tidhaahdo anigu nolosha caamkaa iyo sistamka dhaqaalaha iyo sistamka bulshada iyo waxyaabahaasi waxaan rumaysnahay nidaamka dimuqraatiyada in maaragtay yani waxa way la qaato dimuqraatiyaan dadka ugu baaqayaa laakiin islaamku masaajidka iyo meelahaas wadaadada iyo haddaad naa guursanaysa iyo haddaad isdhexlaysaan iyo meelahaas la aada amaa arrimahan kaleeto iyo maamulka adduunyada iyo waxyaalaha waxa weeye yani nidaam waxaa jira gadaal ka yimid oo cusub oo adduunku tijaabiyey oo horumar lagu gaadhay oo teknolojiye lagu gaadhay oo islaamku meeshaa ma geli karo buu kuleeyahy islaamku meeshaa ma geli karo islaamku meesh meel uusan geli karin ma jiro haddaad saa rumaysan tahay oo nidaamka ilaahay soo dejiyey noloshaadoo dhan inuu maamulo aada dood ka qabto waxaad ogaanaysaa iimaankaad teeganaysa waxba kama jiro janno iyo adiguna waad kala fogaateen haddaad ismoodayso inaad quman tahayna waad qalloocanta rabbi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi alam tara ila aladiina yazcumuuna an anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaguut waqad umiruu an yakfuruu bih waxaa laga dhigay inay iimaanka sheegad ku yihiin oo iimaankooda uusan dhab ahayn maxay sameeyeen ilaahay tiisii intay ka tageen bay shuruuc kale iyo nidaamyo kale u xugum tageen iimaankay sheeganayaan maxaa la yidhi waxba kama jiro way sheegad un sheegad ma soconayo adiga marka waxaad samaysaa haddii aad doonayso rabbigaa subxaana wa tacaala inaad janno agtiisa ka hesho sharciguu soo dejiyey qoorta u dhiibo hoggaansan hoggaansan ha lagaa helo isdhiib jooji qaysankan aada qaysamayso ilaahay subxaana wa tacaala iyo cid kale kama dhaxayn karto diin ilaahay iyo sharci kale kuma wada maamuli karaan oo kama dhaxayn karto marka sharciga ilaahay si buuxa inaan u qaadanoon u aqbalno una dhaqangelinno qaybihiisa ku saabsan cibaadaadka waa inaan qaadanno cibaadadaan samaynayno waa inaan kitaabka ilaahay ka helno sunnadii nebiga ka helno salawaatu rabbi wasalaamu calayh caqiidadeennu iyo waxa qalbiga aan gashanayno iyo waxa aan diidayno waa inay noqdaan qaabkii ilaahay kitaabka ku sheegay nebiguna xadiiskiisa ku sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh taa markii laga tago nidaamka qoyskeenna waa inaan ku qanacsannahay kuna dhaqno kii ilaahay soo dejiyey subxaana watacaala markii laga tago bulshada markii laga tago dhaqaalahaaga seebaad wax ku heshaa seebaa dhaqaaluhu kugu soo galaan wixii aada heshay seeb ku bixinaysaa xaggeed ku bixinaysaa dhaqaalahaaga helidiisa iyo bixintiisaba waa inay sharciga ilaahay maamulo subxana watacala waa inay diinta ilahay ufaliso subxana watacala meeshaa ha ka shaqaysanin oo waxyayna kaa soo gelin jooji meeshaa ka shaqayso waa laguu ogol yahaye samee wixii ku soo galay iyo xoolahaad heshay waa lagu ogolyaha halkaa ku bixi halkaana lama ogole ha ku bixini adiga waxaa tahay in laguu taliyo addoon baa tahaye sayidkaagii rabbigaa subxaana watacaala taladiisa inaad ogolaato wey maxaa yeele isagaad janno ka doonaysaa haddaad janno ka doonayso waa inaad uhogaansato od ogolaato wey haddaadan janno ka doonayn waxaa doonta raac ama dimuqraatiyo raac ama shiiciyo raac ama ra'samaaliyo raac nidaamkaad doonaysa markaa kadib qaado haddaadan janno rabin maxaa yeelay ilaahay subxaana watacala markaa iyo adigu waad kala go'deen walaalayaal marka qodobkaasi waa qodob muhima oo dadka muslimiinta maanta qanaacadoodu inay gaadho nidaam kale iyo dastuur kaleo u talin kara inuusan jirin ka ilaahi mooye subxana watacaala dhaqan ahaan waa inaan u qaadano diinta ilahi subxana watacala wixii kaleoo dhanna waa inaan diidno oo aan ogaano inuu dhaawacayo caqiidadeenna iyo iimaankeenna inuu dhaawacayo maxkamad aansa ilaahay ahayn ninkii u xugun taga iimaankiisu waa dhawacayn nidaam kaloon ka ilaahay ahayn ruuxii rumaysan iimaankiisu ma jiro rabbi baa ku dhaartay subxaana wa tacaala falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima rabbigaa baan ku dhaartay ma aynan rumaynin iimaankay sheeganayaanna waxba kama jiro ilaa wixii dhexdooda yimaada ay adiga nebi maxameda ku keenaan kadibna garta markaad goyso kala xukunto ay ku qancaan oy u hoggaansamaan ilaa taa laga helo iimaankay sheeganayaan waxba kama jira buu rabbi ku dhaartay subxana wa tacala walaalayaal marka waxa weeye dad badan waxaad moodaa in ama jahli baa haya ama ma ahe hawaa wada ama hunguri baa haya waxyaalo fara badan oo asaasi ah oo allaha subxaana wa tacaala agtiisa aan janno laga helaynin in lala yimaado mooye dad badan waxaad moodaa inay halmaameen ama ayna danba ka lahayn diintii marka waa inaan dhaqan u qaadanno oo camal ahaan u qaadanno oo aynu fulinno oo aynu cilmigii aynu baraneen soo tilmaamay dhaqankiisii waa inaan ku darno laba ummadood ayuu ilaahay eedeeyey subxaana wa tacaala faatixada ku eedeeyey labada ummadood ummad waa ummadda lagu magacaabay ummadda loo cadhooday ummadna waa ummadda uu rabbi ku magaca uga dhigay daalliin waa lunsayn kuwa loo cadhooday sida nebigu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waa yahuudda kuwa daalliinta ahee lunsanna waa nasaarada labadaa ummadood ummad udhaxaysaa jirta ummadda yahuudda waxaa lagu eedeeyey aqoon bay leeyihiin laakiin aqoon ha lahaadeene aqoontoodii inay camal u bedelaan oo ku dhaqmaan oo hirgeliyaan ayaa laga waayey waxbay garanayaan laakiin garashadoodii way khilaafeen ayagoo garanayay diideen oo khilaafeen nasaaradana waxaa lagu eedeeyey aqoon la-aan iyo jahli bay ilaahay ku caabudayaan labadaa ummadood jidkay mareen jid u dhaxeeya ayaa waxaa martay ummadda nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxay tahay jidka ummadda nebi maxamed ay martay waxa weeye cilmigii yahuudi ay lahayd aqoontii way leedahay ummadda nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh nasaaro camalkii ay ka tageenna way ku dareen waxaan u jeedaa cilmigii nasaaradu ay ka tageen way heleen oo ayagu cilmi bay leeyihin camalkii ay yahuudi ka tagtayna way leeyihiinoo camal iyo cilmi bay isku dareen labadaas jidkaasi ayaa wuxuu yahay jidka ummadda nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh waana jidka ilaahay uu ku tilmaamay siraata almustaqiim siraata almustaqiim jidka toosani waa jidka kulmiyey ruuxu inuu aqoonna leeyahay aqoontiisiina ku dhaqmaya haddii dhaqankii la waayo yahuud baad u ekaanaysa haddii cilmigii la waayo nasaaraad u ekaanay labada ummadoodba waa lacnadayn labada ummadoodba waa lacnadayn jidka aad marka ku badbaadi karto janno ku gaari karto waa cilmigii iyo dhaqankii sidood la timaado barashadii diinta iyo dhaqankiiod la timaado jidkaa isagaa wey macnaha waxaa ugu dambeeya oo astaamaha aan yani waxa weeye doonayaa inaan xuso ka mid ah waxa weeyaan ruuxu markuu intuu ilaahay rumeeyo diinta barto dhaqan ahaan u qaato intaa keliya kuma fille waa inaad ilaahay diintiisa u shaqayso subxana wa tacaala waa in adiga waktigaaga dhaqaalahaaga naftaada waa inaad ilaahay diintiisa isu taagtood u shaqayso haddaad oday tahay oday caqligaaga iyo waaye aragnimadaada loo baahanya inaad uga qayb qaadato haddaad mutacalim tahay qalinkaagaa u baahan inaad ugu shaqayso haddaad dhaqaalo leedahay dhaqaalahaaga inaad geliso ood ugu shaqaysaad u baahan yaa laazim haddaad aqoon diineed leedahay inaad faafiso ood fidisaa loo baahanya marmarka qaarkood waxay gaadhi kartaa naftaada in loo baahdo waa kaan soo sheegnay aayaddii ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna alla mu'miniinta wuxuu ka gatay naftooda iyo maalkooduu ka gatay jannuuna kaga iibsaday heshiiskii ilaahay aad la gasheen miyaad ka noqonaysaan ya heshiiskaasi hore u dhacay waanan gallay inaad inaguna janno leenahay nafteenna iyo xoolaheennana alla leeyahay subxaana watacaala haddaan ka noqonayno waa meesheeda oon heshiiskii jebinayno oo naftiiyo xoolihii la noqonayno haddaan la noqonano innagana waxaa laynagala noqonayaa jannadii baa laynaga noqonaya jannadii baa lagaala laaban haddaad la laabato waxaad ku gadato maxaa yeele laba isku darsan mayso haddaan aniga kaa iibsado masalan yani waxa weye koobkaa haddaan kala gadano oon ku idhaahdo waa toban karoon waay koobkii qaado tobankii karoonna isii suurtagal maaha inaad koobkiina qaadato tobankii karoonna qaadato ma dhec koobkii soomada qaadanin tobankii karoon iska soo wareegto malihid allah subxaana watacaala muxuu bixiyey sannuu bixiyey maxaa lagu bedeshay naftaadiiyo xoolahaagaad ku bedelatay naftiiyo xoolihii haddaad la noqoto otomaatikiyan jannadii dib bay u noqonaysa ayadoo waxba laiska weydiinin tilqaa'iyan jannadii waa laba waa lala noqday janno haddaad doonaysaan marka allah u shaqeeya subxaana watacaala allah diintiisa u shaqeeya oo ruux walba kaalin baa kaga aadane kaalinta kaaga aadan ruux walowba isu taag hooyada guriga joogta kaalin baa kaga aadan aabbaha kaalin baa kaga aadan siyaasiga khibradda ule qaabka wax loo maamulo diinta ilaahay kaalin buu ku leeyahy mutacalimka waxbartay kaalin buu ku leeyahy dhakhtarku kaalin buu ku leeyahy injineerku kaalin buu ku leeyahy sheekha diinta yaqaana kaalin buu ku leeyahy faasirku kaalin buu ku leeyahy ruux walba kaalinta diinta kaga aadan iyo faafinteeda in isu taagaa la doonaya haddii aadan yeelin oodan rabbigaa subxaana watacaala u shaqaynin oodan diintiisa ka shaqaynin dee seed sanno ku rabtaa marka shaki male inaad khasaaro gelayso waalcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu asalixaat watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr rabbi wuxuu ku dhaartay zabanka wuxuuna leeyahay insaankii waa khasaaray insaankii khasaaru ku jira ilaa dadka iimaanka camalka saalixa khayr laysu dardaarmo iyo isagoo lagu sabro intaa dadka laga helay mooye dadka intiisa kale waa khasaarsan yihin bu rabbi subxana watacala ruuxa khasaaray waa ruuxa ilahay jannadiisa ka qabay subxana watacala somarta marka u shaqeeya rabbi subxaana watacaala diintiisa ushaqeey diinta rabbi subxaana watacaala u shaqeey shaqo laga shaqeeyo waxaa ugu qiimo badan shaqadii ilaahay subxaana watacaala rusushiisa u doortay shaqo laga shaqeeyo waxaa ugu qiimo badan bir la tuma ma aha warshad ma aha wax la xamaalo ma aha dukaan la fadhiisto ma aha beer la falo ma aha xoolo la raaco ma aha shaqo la qabto waxaa ugu qiimo badan inaad shaqadii rususha iyo akhyaarta shaqadii ilaahay u diray inaad qabato haddayna shaqooyinka ugu qiimo badnayn dadka kuwii ugu qiimo badnaa ilaahay uma direen subxaana watacala adiga marka waxaa la doonayaa shaqadan qiimaha badan wuxuukayso wuxuu ku dar wuxuu ku dar maaha inaad cilmi un leedo shardi maaha inaad cilmi leedo dadbaa waxay u haystaan marka la yidhahdo war diinta u shaqeeya oo rabbi u shaqeeya marka la yidhahdo waxay u haystaan shardi inay tahay inaan aqoon inaad aqoon len cilmi maliyeeda maxaan sheegaan inaad wax sheegfikriya maaha inaad wax sheegfikriya maaha xaqa sabood garee xaqa sabood garee haddaad ugaas tahay dad baa ku raacsane dadkaa ku raacsane macnaha waxa weeye diinta waafaj haddaad oday tahay oo guri leedahay gurigaaga ka adkow haddaad dhaqaalo leedahay dhaqaalihii ku bixi meelaha khayrka ku dadaaloo kelimadaada iyo odaynimadaada iyo tacliintaada iyo yacni waxa weye adeeji ka shaqaysa ilaahay diintiisa geli subxana wa tacala ta la doonaya walaalayaal middaa iyadaa weye waana qodob muhim ah waana qodobka keliyata ay ku imaan karto allah inoo inoo hiliyo subxana watacala hiilo ilaahay baan doonaynaa jannadiisaan doonaynaa rabbi wuxuu inoo hiilinaya markaan isaga u hiilino in tansurullaha yansurkum allah haddaad u hiilisaan waa idiin hiilinaya haddaad u hiilin weydaanna idiin hiilin maayo ilahay huseen kuugu hilinaa noomaba baahnida waxaad iigu hilisaan diinteyda u hiliya diintayda dhulka ka qaada diintayda sida u dhaama kitaabkayga sida u dhaama sunnadii nebigayga sida u dhaama haddaad noon helisaanaan adin hili waa diideen soo maaha khalaas isbedela isbedelku idinkaa idinka yimaada hadduu nin walba danihiisa khaaskaa ceydhsado oo reerkiisa iyo carruurtiisa u shaqaysto isagu lafihiisa uun ka fikiraayo qiimo weyn ma laha qiimo weyn ma laha laakiin qiimo waxaan ku leenahay in aynu ilaahay diintiisa u shaqayno oo aan fidino kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billah ummadaha kuwa ugu khayr badan waxaad ku tihiin wax kale ma aha waa markaad wanaagga faraysaan xumaantana reebaysaan allana aada rumaysantihiin arrimaha haddii laydinka waayo khayr ma lihidin ummadahana uguma khayr badnidin waxaad tihiinna ma jirto aqoonta ka shaqaysiiya ya ahla alkitaabi lastum calaa shayin xataa tuqiimuu tawraata walinjiil baa lagu yidhi war ahlulkitaabo waxba ma tihidin ilaa injiil iyo tawreed aada toosisaan oo jistaajisaan war dadkii qur-aanka lagu soo dejiyeyo mu'miniintiiyo waxba ma tihidin ilaa aada qur-aanka istaajisaan oo aada toosisaan oo aada ku dhaqantaan oo noloshiina ka muuqdo ood u halgantaan waxba ma tihidin saasaa laleeyahy waxaad ilaahay agtiisa ka tihin ma jiro subxana watacala maxaa laynaga rabaa walaalayaal waxaa laynaga rabaa allah idinma baahniye idinkaa ii baahane janno haddaad doonaysaan shaqeeya xamaasha ii shaqeeya aniga bu rabbilahi subxana watacaala macnaheedu maaha inaan idin baahnahay ma ah rabbigan subxaana watacaala inooma baahna inooma baahna rabbigan subxana watacala haddaad moodaysaan yani hadalkan laynala hadlayo in laynoo baahanya maaha inuu alla noo baahanya subxana watacala maxaa rabbi ma baahna waa inaga kaaftoomaa waa inaga maarmaa laakiin innagaa laynoo danaynaya innagaa laynoo danaynaya walaalayaal jidkaas astaamihiisu ay kuwaa yihiin kow iimaan laba waa cilmi iyo barasho saddex waa camal iyo dhaqan afar waa u shaqayn waxaa shaneeya sugnaansho iyo jidkaa haddaad lugta la hesho inaad ku sugnaato oo aadan ka leexanin ilaa jidku meeshuu ku dhammaado aad ka tagto oo jannadiisa ilahay aad ka gasho subxana watacala jidka inaad ku sugnaato oo macnaheedu waxa weeye jidka dad badan baa intay lugta la heleen oo qaadeen haddana dhexda markay marayaan inta loo yimid laga leexiyey jidka marka waa inaad ku adkaysato haddii lagu hanjabo haddii lagu cabsiiyo haddii xoolahaaga la qaato haddii lagu xidho haddii lagu dilo wax kastoo lagugu sameeyo jidka ayaa lagaa leexinay waana lagu imtixaani shaki male in lagu imtixaanayo maxaa yeele rabbi subxaana watacaala wuxuu ku talagalay jidka dadka haya ee jannada usii socda geediga in mar walba dhexda intay sii socdaan la imtixaano oo la kala reebo marka waxa waa la is-imtixaaniye adkaysi baa lagaa rabaa haddii markii cagta dhulka lagugu dhustaba oo lagu yidhaahdo yani wax argagixisa tahay soo qabta waa la israadinaya nin alla ninkii lagu arko wejiga isagoo astaan kule waa la qabanaya aad tidhahdo war maalmaha waxoogaa culays baa jire bal masaajidkii aad ka fogaad war maxaa kugu dhacay maalmaha masaajidkii laguguma arag wuxuu kuleeyahay masaajidka war masaajidka waxa weeye f b i baa wada farfadhi buu leyahy masaajidka kulli masaajidkii f b i buu noqday masaajidka miyaad aragteen meel walba waxaa kaga rakman buu leeyahy baashii la odhan jiray maaragtay aan camera kaga rakman buu leeyahy meel kasta camera ku rakib markii lasii galay somaad arag xaggaas derbiga xagga kaasoo dhawraya camera ku rakiba halkaasaa laynaga daawanaya masaajidka ka carab xageed aadi xageed aadi meelahaagaa iskaga tuko waayaan cudurdaar baa laleeyahayo culays hadduu yimaado diinta maa jacala calaykum fi diini min xaraj baa layidhi diinta cidhiri maya meelahaagaa iska gal war meelaha ha gelin ha gelin hana carar meelaha haddaad gasho meeshaana waxaa lagu dhihi uun gurigaagay kaameradii soo gashay waa lagu arkaa inaad tukanayso saaad u socoto salaadda waad ka tegi saaad u socoto salaaddana waad ka tegi maxaa la doonayaa ruuxa muslimka waxaa la doonayaa inuu mawqif leeyahy oo diin leh oo aada ogaato sideedaba dhimashadu waa xaq maxaa ugu badan oo lagu geysan karaa waa dhimasho in lagu dilo waa dhimashadu waa xaq dhimashadu iyadoo xaq abay haddana kala karaamo badanta oo kala qiimo badanta haddii adigoo diintaada haysta oo ku adag lagu dilo ama wax lagu yeelo soo ilaahay agtiisa ajir ka heli maysa ya haddii lagu dilo waa shahaado wey oo shahaadada soo waxaad raadinaysaan maaha shahaadadu keliya ma aha ruux in goobta lagu dilo ma aha haddii isagoo magaalada iska joogo gurigiisa joogo ruuxa loo dilo diintiisa loo dilaayo waa shahiid waa shahiid ilaahay agtiisaduna shuhadadu ku jira maxaa daliilu ah nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh buurta uxud isagoo saaran maalin maalmaha ka mid waxaa la saarnaa abubakar iyo cumar iyo cusmaan ayaa nebiga la saarnaa buurta uxud buurtii baa dhaqdhaqaaqday oo gilgilatay markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay wasalam usbut fainamaa calayki sidiiqun nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaan uxuday dhaqdhaqaaqa jooji buu nabigu uhi sal lay slam buurta uxud buu nabigu la hadlaya dhaqdhaqaaqa jooji waxaa kor kaaga saaran nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidiiqa garanay waa abubakar labada shahiid yay yihiin ya waa cumar iyo cusmaan labadoodaba magaalada madiina lagu dilay cumarna waxaa lagu dilay magaalada madiine isagoo dadka salaada tujinaya ayaa mindi la geliyey cusmaan ibnu cafaanna isagoo magaalada madiine xafiiskiisii fadhiyaa lagu dilay furin mayna ku jirin dagaalna mayna ku jirin laakiin maadaama diin loo dilo ilaahay dartii loo dilay nebigu muxuu ka soo qaaday shahiidaani buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh sooma artaan marka inaan waxbaba lagu yeelin waaba dhici kartaa cabsidu hadday kaa tambadato dhibkeeday leedahay diintaada haddii xataa gaadho in dulmi lagugu dilo ha cararin oo kollay somaada dhimatay murmaad dhaafi lahayd maalmaha dhiman lahay waxna waa qoran yihiin haddii aan san aadan ku dhimanin baabuur baa ku mari laanna waa lagu talagalay maalinkaa inaada dhaafin diyaarad baa kula dhici kansar baaba kugu dhici a cudur baa wad isaga dhiman adigoo sababa aan la soo marinba gobashaad seexatay xalayto un baa wadan ka soo kacayn soma waxan dhimashadu waa iska xaq wax laga cararana maaha wax laga baqana maaha wax laga fakan karana ma aha laakin maxaa la doonaya waxaa la doonayaa fitankan iyo imtixaanaadkan iyo cagajiglayntan iyo waxan socota in aynan marnaba argagaxna ku gelinin diintaadana aadan uga cararin bal inaad siyaadisood kordhiso inaad isku daydo oo adkaysigaagu bato ku dhaganaanshaha diintu badato sabaadkaagu bato haddii aad hadda ka hor salaadaha waajibkaa keliya tukan jirtay maanta sunnadaha sunnooyinka ku dar waajibka keliya haddaad soomi jirtay soonka sunnaha maanta ku dar laba salaadood keliya haddaad waaji hore masaajidka imaan jirtay cabsidii baa hadda badatae nafti aynu kugu sheekaynayna shanta salaadoodba ka dhig soomare waxaa la doonayaa xilligan oo kale dhiiranaan waxaa la doonayaa inaad wax siyaadiso sugnaanshahaagu kordho maaha inaad dib u cararto oo dad baa dib u cararaya xagey ku dambeeyeen xagey ku dambeeyeen dhuumashadu marka dambe gaalnimay tegi gaalnimay tegi boqol baa muuqato oo adduunkaa marayso oo qayliyeyso oo dhawaaqayso oo ilaa iyo maantana wax gaadhay aysan jirin marka waxba yaan la baqina diinta ilaah lagu sugnaado subxana watacaala oo sabir iyo adkaysi ha loo yeesho oo fitankan iyo imtixaanaadka socdiya cagajuglayntan iyo qabqabtani qasad baa laga leeyahay diinta ayaan looga carar waxaan si gaaban uga baxaya oo muxaadarada kusoo gabagabaynaya saddex caqabo oo jidka inoo yaallaayo khatartooday leeyihin saddex arrimood ayaan jidkaa jannada aan u hayno khatar ku haya saddexdaa arrimood macayi midda koobaad horta waa naftaada naftaadu janno kulama rabto naftaadu khayr kulama doonayso naftaadu shaydaan bay saaxiib la tahay naftaada iska celi ina annafsa la'ammaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbii naftu xumaanta ayay dadka aada u amartaa haddaad doonayso inaad khayr samayso waxay ku leedahay maya iska naso macsiyada iyo dunuubta ilaahay kaa fogeynaysa ayadaa kuu qurxinaysa oo kuu jiidaysa maqaadiirta iyo qabaha ilaahaya kugu imaanaya alla kuu qorsheeyey inaadan ku sabrin oo u adkaysano ayadaa sabab u ah bal horta naftaada cadow ka dhigo oo iska jir haddaad saaxiib ka dhigato ku hogaamiyo kula taliya shahwada naftaada oo halis wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can ilhawa faina aljannata hiya alma'wa wa amaa man khaafa maqaama rabbi rabbigii hor istaagiisa ruuxii ka baqa naftu waxay rabtana ka celiya janno ayaa abaalgudkiisa iyo hoygiisa ah maxaa la yidhi rabbigaa inaad ishortaagi doonto ayaad ka cabsanaysaa maxaad la kulmi doontaa ma intaa keliya maya naftu waxay rabtana ka celiya u diida maxay rabtaa naftaadu naftaadu waxay rabtaa inaadan tukanin diid haddaad janno rabto naftaadu maxay rabtaa waxay rabtaa inaad xaaraam cunto diid haddaad janno doonayso naftaadu maxay rabtaa waxay rabtaa inaad zinaysato oo wax alla wixii jidka kaaga soo horbaxaba ay naagtaadii noqoto inaad balwadaada raacdo haddaad janno doonayso diid naftaadu waxay doonaysaa inaad waktigaaga lumisood meelaha taagtaagnaato ha ka yeelina diid naftaadu waxay doonaysaa cilmiga iyo dhibkiisa inay gasho ma rabtee inay jahli iskaga noolaato diid oo waxbaro wanaha annafsa cani ilhawa naftu waxay rabto ka qabo oo u diid haddaad janno doonayso nafta marna waxay noqotaa shay aada u qiimo badan marna waxay noqotaa shay wax jirata ugu qiimo daran bay noqotaa saas daraaddeed ahmiyadda ay leedahay buu rabbi subxaana wa tacaala intaasoo dhaarood intuu isdaba dhigay buu wuxuu ku dhaartay waxaa liibaanay nafta ruuxii dahira nafta ruuxii aasa oo dulleeyana wuu khasaaray buu rabbi yihi subxana wa tacala bal inta dhaarooda rabbi isdaba dhiga fiir qad aflaxa rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi waashamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha waalnahaari idaa jallaaha waallayli idaa yakshaaha waassamaa'i wamaa banaaha waa laba waalardi wamaa qaxaaha waa laba wanafsin wamaa sawaaha waa laba tobankaa dhaarood markuu tobankaa ku dhaartay rabbi yaa wuxuu yidhi faalhamaha fujuuraha wataqwaaha qad aflaxa man zakaaha waqad qaaba man dasaaha tobankaasaan ku dhaartaye waxaa liibaanay nafta ruuxii dahira oo ka adkaada oo xumaantana ka celiyo wanaaggana marsiiya waxaana khasaaray naftiisu ruuxay ka adkaatoo nafta xaqira shirki ku xaqira jahli ku xaqira macsiyo ku xaqira ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisa inay ka leexiso ruuxii ku xaqiroo ka yeelaay kaana waa khasaaray nafta ruuxii bahirana waa liibaanay buu alla ku dhaartay subxana wa tacaala toban dhaarood buu ilahay isnaba dhigay subxana wa tacala naftan marka walaalayaal iska qabta naftan iska qabta waxaan meesha idin keenay oo badweyntan idinsoo dhexgeliyey waa naf waxa ilmihiina halkan keenoo khatartan soo geliyo waa naf waxa boqolka beenood iyo boqolka khayaano loo gelayo waa naf naf baa waxaan oo dhan wadatee haddaad janno doonaysaan nafta warkeeda ha yeelina wanaha annafsa cani ilhawaa fa ina aljannata hiya alma'wa caqabada koobaad marka waa naftaada lafshan caqabada labaad waa adduunyadan waa adduunyadan iyo dhaldhalaalkeeda nafteenaa jecel haddii aada naftaadu jeceshahay waxaa la doonayaa shaygan adduunyada la yidhaahdo inaad ayadana si taxadar la u qaado waa meeshii laga soo galay aabbaheen aadam aabbaheen aadam markuu ibliis luminayey oo khaldahayey wuxuu ku khalday adduunyadu u qurxiyey lausayinanna lahum fi lardi walauwiyannahum ajmaciin walle inaan dhulka u qurxin buy waxaanuu kuu qurxinay adduunyadiibuu kula weyneynaya qiimuhu u yeelaya wuu naashnaashaya nolol kaleba inaysan jirin buu kaaga dhigaya wixii buu wax weyn ka dhigay adduunyadan marka iska ilaaliyo si taxadar leh wixii ilaahay kaaga qoray ka qaado oo xalaal ah iskana jir oo ha ku kadsoomi falaa taguranakum alxayaatu dunyaa adduunya yaysan idin kadinin buu rabbi leeyahy subxana watacaala adduunya yayna idin sirin ha ku kadsoomina ha ku khaldamina iska jira buu rabbi leeyahy subxana watacaala iska jira macnaheeda ma waxaa laga wadaa ha shaqaysanina iska fadhiista miyaa laga wadaa maya shaqaysoo xalaal raad laakiin maxaa la doonayaa adduunyadu yayna ku seejinin wixii ilaahay kuu abuuray ujeeddadii lagaa lahaa aakharadaadii jannadaadii mustaqbalkaagii adduunya yayna ku seejinin caqabada ugu dambaysa ee saddexaadi waxa weeyaan waa ninka la yidhaahdo shaydaanka iyo ibliis ibliis baa wuxuu yahay caqabada saddexaad oo jidka jannada inoo fadhiya laaqcudana lahum siraaطaka almustaqiim uma laaatiyannahum min bayni aydiihim wamin khalfihim wacan aymaanihim wacan shamaa'ilihim walaa tajidu aktarahum shaakiriin ilaahay hortiisuu ka dhaar wuxuu yidhi walle inaan horay kaga imaan oon gadaal ka soo geli oon midig kaga imaan oon bidixda kaga imaan oon jidka u fadhiisani intooda badanna heli maysid inay kugu shukriyaan shaqo kale male sida nabigeenu sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh kursigiisa iyo carshigiisa ugu weyn biyo korkood bay saaran yihin mamlakada uu ka maamulo adduunka ka maamulo ninkii la yidhahdo ibliis badaha iyo biyaha korkooday saaranta halkaasuu joogaa odayga ugu weyn halkaasuu joogaa halkaasuu subaxdii marka ciidamada ka kala diraa bini aadamkaad arkaysaan ruux kasta oo ka mid a mid buu ku lamaaniyey oo shaqo uga dhigay shaqo kale male isagu ma xamaasho ma shaqaysto hawl kale kuma mashquulo ma daaho adigaa unbaa iyu shaqadaad shaqadiisu waa adiga bal ka warran marka ka warran ma aragtid kuma muuqdo iskama riixi kartid calluuf kuma sufi kartid si aad ka yeesho ma taqaanid kaama maqna adigii unbuu kugu kugu lamayo dan kalena ma lehe adiga dantaada inuu ku seegsiiyo unbuu doonaya bal ka warran marka soo khatar inteeda leeg ma ah khatar inteeda leeg haddana wuxuu kaa soo gelayaa naftaadu yaqaanaa ruux walba naftiisu waxay jeceshahay iyo meeshay ka dabacsan tahay iyo boyntiga ay ka jilicsan tahay buu garanaya markaasuu ka soo gelaya mid baa wuxuu u jilicsan yahay xagga dumarka iyo shahwaduu u jilicsan yahay xagga zinaduu ka soo gelaya dhankaasuu u jiidanaya isaga midbaa wuxuu u jiricsan yahay xagga adduunyada iyo jacaylkeeda albaabkaasuu kaga imaanaya markaasuu adduunyada xaggeeda ka soo gelaya siidanaya midbaa kursi jecel oo magac jecel dhanka magac jacaylka iyo kursiguu ka soo gelaya markaasuu duubsanaya xariif wey waa yaqaanaa mid walba meesha soo galu garanaya aadam aabaheen aadam xagee buu ka soo galay yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla aadamu ma ku tusaa boqortooyo waaraysa iyo nolol aan dhammaad lahayn ma ku tusaa waxaad ku gaadhaysa aadam ilaahay baa horay uga digay oo ku yidhi iska jire aadam warkiisa waa ku kalsoonaan waay geed haddaad isticmaashood cunto aadamow aada gaadhayso boqortooyo aan dhammaanaynin duugoobaynin iyo jiritaan waaritaan aan weligii aan geeri lahayn geedaad ku gaadhaysa ma kuu sheegaa haa waa ka geed kale cun rabbigaa wax kale kuuma diidine inaad malag noqoto unbaa geedka lagugu diiday ebel tijaabi aadam warkii waa ka dhagaysan waay markaasuu u dhaartay waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin wuxuu ugu dhaartay inaan daacad idiin ahay warnimayo idinma sirahayo aadamow maxaan kaa siri adiga daacad baan ku ahay wax kaa qarsoon baan kuu sheegahayaa ha qaado geedda cun boqortooya halkanay taallaa aan dhammaad lahayn nolol aan weligeed aadan ka dhimanayni halkanay taallaa ha teegin aadam waa ka marka waxa weye ku dhacay wa casaa aadamu rabbahu faqawa qaar buu marka boqortooyada ka soo geli qaar buu wuxuu ka soo gelayaa xagga dumarka iyo shahwaduu ka soo gelaya qaar xagga xool xooluhu ka soo gelaya qaar xagga magaca raadintuu ka soo gelaya magac iyo wuxuu rabaa inuu yani mashhuur noqdo inuu caan baxuu doonaya mid walba meesha daciifka ee laga soo geli karay albaabkiisa wuu garanaya shaqo kalena ma laha walaalayaal marka ninkaasi waa ninka iska jira layna yidhi ee rabbi inooga dhigay subxana wa tacala yaa ayuha annaasu ina wacda allahi xaqun falaa taguranakum alxayaatu addunya walaa yaguranakum billahi algaruur ninkaa kadada badan yuusan idin kadin ina ashayطaana lakum caduwun shaydaan cadow buu idin yahay faاtakiduuhu caduwan cadow ka dhig inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir dadkiisa iyo xisbigiisa wuxuu ugu yeedhayaa inay naarta saciira la galaan oy kala qayb qaataan oo isaga la galaan sidaas unbuu doonaya ujeedadiisu waa intaan iska jira buu rabbigeen ina yihi subxana wa tacaala saddexdaa caqabadood haddaad aragtaan bini aadam lubay oo jidkii jannada ka baxay oo jidkii naarta qaaday asal horta asaas waxaa u ah ibliis baa asaas u ah laba mid buuna u isticmaalay naftiisuu ka soo galay oo naftiisuu u soo maray adduunyana wuu ku lumiyeyoo meesha uu yacni waxa weye sababta uga dhigay uu ku lunsaday waa adduunyada waa magacaas waa xoolahaas waa boqortooyadaas waa macnaha shahwadaas meelahaasuu ka soo galay saas daraaddeed saddexdaa arrimoodna ha layska jiro ha laga taxadaro jidka jannada iyo macaalimtiisa iyo astaantiisuna waa midda kadibna waxa weeye dadaalku inagu inala jira oo innagaa la inaga doonaya inaynu dadaalno faman shaaa falyakfur waman sha faman shaaa falyakfur waman shaaa falyumin kadib idinkaa khiyaarka iskale haddii ninkii doonaya inuu kufriyowna aday kula jirtaa ninkii inuu rumeeyo doonayowna aday kula jirtaa ninkii jidkaa inuu qaado diyaar u ahow ahlan wasahlan soo dhawow ninkii aan rabinowna waxaadan ku talagelaysaa hariyoonine qarowga iyo riyada intaad ka baxdo yacni waxa weeyaan jidkaa aada hayste ee nooca ahayni jid aad janno ku gaadhaysa maaha jid naxariis ilahay aad ku helaysana ma aha jid naar ku geynayo cadaab ilahay aad ku gelaysa wey subxana watacala allah subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa hadalka dhegeysankiisa wanaagsanna raaca rabbi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo jidka jannada loo maro naguna sugo naguna soo saaro rabbi subxaanahu wa tacaala jannadiisa firdowsana ilaahay abaalgud nooga dhigo wixii khalada ilaahay subxana wa tacala inuu naga saamaxo wixii sawaabana ilahay inuu ajir naga siiyo hada wabilahi tawfiq wasala allahuma wasalam cala nabiyina muxamedi wala alihi saxbi wasalam